cadowga markuu tabar waayey dhulka muslimiinta uu isaga cararay isaga tageen dhibaata iyo dulli ay la kulmeen waxay isku dayeen inay adeegsadaan mid qarsoon masaajid kugula dukado gar weyn hadduu rabo dugsiga kula joogo qur-aanka kula akrinaayo kaasay isku dayen inay adeegsadaan iyagaasna markii gacanta lagu soo dhigay xukunka ilaahay lagu fuliyey subxaanahu watacaala ruuxood halkaas ay ku waayeen waxaan rajaynaynaa insha allahu wax ayaga kuwii ayaga ka dambeeyey soo dirsaday inay ku khasaari doonaan kuwa dambe haddeer dabahaaya shaqadii oo kale ku jirana waxaan rajaynaynaa insha allahu inay ka waantoobi doonaan waxaan ku daraa weliba insha allahu maanta waxaa xukunkaa lagu fuliyey dad la yaqaano jawaasiista soomaali ah midabkooda iyo muuqaalkooda iyo magacooda intaba la yaqaano yaa xukunkaa lagu fuliyey kuwo aan magacooda iyo muuqaalkoodaba la aqoonin hadday doonaan cadcad hadday doonaan madow noocay rabaan ha ahaadaane ee ah cadow toos usoo duulay ee dibadda laga soo adeejiyey in xukunka ay lagu fulin waadina jazakum allahu ma jiraan markaa maanta in xukunadan la fuliyo o kale dad loo hayo oo la doonayo in maalmaha soo socda lagu fuliyo horta arrintan ma ahan arrin ay dhowr qof ama ashkaas kaliya ay ka shaqaynayse waa arrin ay iska kaashadeen ama xamlad ay iska kaashadeen dadka muslimiinta guud ahaan meel kastay joogaan hadduu xamar joogo hadduu boosaaso joogo hadduu meel kale joogo dadka muslimiinta waxaa ka go-an arrintaas inay maxay aheeday iska kaashadaan cadowgana meel kastou joogo ay soo sheegaan cadowgaas waxaa soo sheegaya dadka muslimiinta ee ku hogaamiyey madaafiicda techniga halka hoobyaha ku hogaamiyey kuwaasaa soo sheegaya insha allah midkii lasoo qabtana xukunkii ayaan ku fuli doonaa insha allah jazakum allahu khayran sidaan wada ogsoonahay maanta xukunkaas waxaad ku fulisan ilaahi laba ruux marka labadaasi ruux sida soomaalida lagu yaqaan inta badan xiliyada burburka waxay ka qaadeen baahi aada u ballaaran waxaana suurgala inay baahi u geysato ilmahoodii xaaskooda ay ku biilayeen marka xogkaas marba hadduu u dhacay ilmahoodii xaaskooda mar xarakada xaggeeda maxay ka yihin jazakum allahu khayran ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta horta wuxuu waafajiyey inay u istaagaan diinta in la difaaco kuliyaat alkhamsa waxaa la yidhaahana waxa u horeeyo diinta in la difaaco in ilmaha la koriyo in xoola la dhaqaaleeyo in maxay la yeelo in kala waxeeyo waxaa ka horeeyo in diinta la difaaco marka waxaa la difaaca diinta ilahay la difaaca subxaanahu watacaala dadkaas awlaadday hadday awlaada ka tageenna awlaaddooda waxay ka mid yihiin insha allah dadka muslimiinta ay racaayidaynaayo ayay ka mid yihiin insha allahu wax si gaara matalan loo xumaynaana ma jirto waxay ka mid noqonayaan insha allah dadka muslimiinta ee la taakulaynaayo ee maalin walba loo taagan yahay ayay ka mid yihiin wabilahi tawfiiq sheekh cali waa idaacadda shabeelle saakay dagaalo ayaa dhacay dagaaladii dhacay saakay aagaga aada gacanta ku dhigteen iyo halka ay marayaan bal dadka ku dhegeysanayo
ilaahay subxaanahu watacaala mahaddiisa saaka mujaahidiinta ilaahay horta wuxuu u suuro geliyey inay la wareegaan dhufaysyada meeshay uga jureen burundayska ama cadowga meeshay dhufayska uga jureen ayaa ilaahay waafajiyey mujaahidiinta inay gacanta ku dhigaan ay la wareegaan ma arkaysa waxaan rajaynaynaa marka sidaasoo kale sida maalin walba loo qaadaayo mid dhaawacmay mid baktiyey sida maalin walba loo qaadaayo waxaan rajaynaynaa insha allahu xamarna inay ka bixi doonaan khaa'ibiina insha allah ayagoo baaba'san ayagoo dullaysan ayagoo naxash saaran waa laga waayey carruurtiina ceshada maanta gacanta ka qabsada waa laga waayey ayagoo naxash lagu sido yaa horta xam la gey doonaa maxay ahaaday bujumbura la gey doonaa insha allah iyo iyo kambala la gey doonaa insha allah midda kale saaka waxaan idin caddaynaynaa in kastoo faahfaahinta ay dib ka soo bixi doonto baktigooda iyo meydadkooda inay aagii lagu dagaalamo haddeer daasa yihin insha allah waa aagi aagaas aaggaas waa dagaalka meelo badan uu ka dhacay laakiin waa meesha haddeer lagala baxay nimanka waa meesha kulliyada jaalisa la dhihi jiray jazakum allahu khayran asalamu calaykum waraxmatullah